faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir abdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
duhur wanaagsan kusoo dhawaada qodobada ugu doorkaroon warka duhur ee reediyo cadaado dowladda jabuuti ayaa shaacisay xilli kabadambaysta ay ku dhawaaqayso mashaaxnimadeeda kursiga golaha ammaanka qaramada midoobay dowladda soomaaliya oo heshiis ku kacaya labaatan iyo lix milyan la seexatay shirkadaha soo saara gaadiidka ciidanka soomaaliya iyo turkiga ayaa kala seexday heshiis cusub kadib kulan wasiirka arrimaha dibadda kanturki ku dhex maray magaalada ankara ee wadanka turkiga soomaalida ku dhimatay dabkii ka kacay dhimsmo ku yaala magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee wadanka maraykanka oo kordhay kadib baaritaan lagu sameeyey dabkaasi kenya oo war ka soo saartay heshiiskii madaxweyneyaasha soomaaliya kenya ku dhex maray magaalada nairobi ee wadanka kenya intaasi waxaynu qodobada ugu door karoon warka duureediyo cadaado goorna uu diyaargarooba warkaasi oo faahfaahsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa maalinimo khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay labaatan iyo sideedda bisha koob iyo tobnaad sanada labaatan toban iyo sagaalka iminkii haatana warkii oo dhan dowladda jabuuti ayaa shaacisay xilli ay kaba dambaysta ay ku dhawaaqayso musharaxnimadeeda kursiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay dowladda jabuuti ayaa shaacisay xilliga kabadambaysta ah ay ku dhawaaqayso howlaheeda ay ku doonayso kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda jabuuti ayay ku sheegtay in iyadoo codsanaysa xeerka midooda afrika ay hansare ka leedahay kursiga golaha ammaanka ee mudaxileedkiisu yahay laba kun labaatan iyo kowda ilaa laba kun labaatan iyo labada madaxa howlgalka jabuuti ee qaramada midoobay ayaa sheegay shantii bisha sebteembar ay si rasmi ah ugu dhawaaqayaan mashruucnimadooda iyagoo caalamka ka codsanaya in lagu taageero kursiga oo tartan adag kala dhexeeyo dowladda kenya jabuuti ayaa sheegtay in khibrado badan ay ka haysato ururada midooda afrika jaamacadda carabta ururga iskaashiga islaamka oo ay dhammaan xubin ka tahay wax badanna uga tari doono xaaladaha ku gadaaban caalamka howlaha ay soo qabatay jabuuti ee ku jira war-saxaafadeedka waxaa ka mid ah dadaalada nabad ilaalinta soomaaliya sida howlgalka amisom ay qayb ka tahay iyo shirarkii dib u heshiisiinta soomaaliya ee laba jeer ka dhacay dalka jabuuti dowladda soomaaliya heshiis ku kacaya labaatan iyo lix milyan la seexatay shirkadaha soo saara gaadiidka ciidanka dowladda soomaaliya iyo shirkadaha sameeya gaadiidka kala duwan ee ciidanka ee nafisar ah ayaa kala siixday heshiis ay shirkadaasi ku sameynayso gaadiidka ciidanka soomaaliya noocyadiisa kala duwan wasaaradda gaashaandhigga dalka maraykanka ayaa shaacisay labaatan iyo shantii bisha nofembar ee heshiisi ku kacaya labaatan iyo lix milyan oo doolar oo ah qiimo go-an ay la siixdeen shirkadaha novistar islamarkaasna soo saarayso gaadiidka kale ah sixtem six general transport track iyo sixtem six weker vehicle recovery track iyo qalabkooda dayactirka ayaa lagu sheegay in sanadka laba kun iyo labaatan iyo labada gaadiidkaasi lagu wareejinayo soomaaliya gaadiidka ay samayso shirkadani ee toddoba kun m v ayaa ah kuwa xamuulka ah ee adeegsadaan ciidamada kala duwan markiiba ayaa waxay qaadaysaa culays gaaraya shantan waxaana uu leeyahay qolkaydka hubka oo ay ciidamadu dhigtaan waxaa sidoo kale markiiba raaci kara labaatan askari noocyada gaadiidkan ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah kuwa qaadi kara culaysyada toban iyo saddex tan iyo askar waxaa kale oo ay qaadi kartaa konteenarada ciidamadu saxayda ku qaataan nooka wareeka ayaa waxa ay awood u leedahay inay iska difaacdo gantaalada miinooyinka dhulka qaraxyada lagu dejiyo iyo wixii la mid ah iyadoo dadka gudaheeda ku jira ay heli karaan difaac gudaha ah dowladda soomaaliya oo turkiga ayaa kala siixday heshiis cusub kadib kulan wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya kan turkiga ku dhex maray magaalada ankara ee wadanka turkiga dowladda soomaaliya oo turkiga ayaa kala siixday heshiis cusub kadib kulan ka dhacay dalka turkiga gaar ahaan magaalada ankara ee dalka turkiga wasiirada arrimaha dibadda soomaaliya oo turkiga ayaa kala siixday heshiis dhowr qodob ka kooban kaasi oo ay ku gaareen magaalada ankara ee dalka maraykanka labada wasiir ayaa kala siixday heshiis sare u qaadaya iskaashiga iyo waxwadaaga labada wasaaradood labada wasiir arrimo dibadeeda ayaa ka wada hadlay xiriirka labageesoodka iyo siyaabihii lagu xoojin lahaa waxwadaagga dhinacyada kala duwan heshiiska isafgaradka ay kala siixdeen labada wasiir ayaa waxa uu ku salaysan yahay iskaashiga tababarada diblomaasiyeed isdhaafsiga xogaha iyo dugmaantiyada soomaaliya turkiga xiriirka soomaaliya turkiga ayaa xoogeysay wixii ka dambeeyey sanadkii laba kun tobaniyo kowdii markaas oo macluul daran ka jirtay dalka soomaaliya oo madaxweynaha turkiga oo xilligaasi ahaa ra-iisul wasaaraha ayaa yimid magaalada muqdisho kana bilaabay gargaar iyada oo turkigu dibna si aanba qaaday taageerada soomaaliya ee ammaanka dib u dhiska waxbarashada ah ganacsiga iyo wixii la mida soomaalida ku dhimatay dabka kacay dhismo ku yaala magaalada minneabolis ee waddanka maraykanka ayaa kordhay kadib baaritaan lagu sameeyey dabkaasi ugu yaraan laba qof oo soomaali ah ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dab ka kacay dhismo ku yaala magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka waaxda caafimaadka gobolka ayaa shaacisay magacyada afar ka mid dadka ku dhintay dabkaasi waxayna kala yihiin jermo stewerta oo konton iyo sagaal jir ah iyo nadiifo maxamuud lixdan iyo toddoba jir ah maryan maxamed maxamuud oo lixdan iyo sagaal jir ah iyo atalaamah aadan oo konton iyo siddeed jir ah maryan maxamed maxamuud iyo nadiifo maxamuud ayaa la xaqiijiyay inay soomaaliyiin kuwaasi oo deganaa dhismuhu dab ka kacay maryan maxamed oo deganeed dabaqa labaatan iyo toddobaad ee dhismaha waxaana neefta ku celiyey qiica ka dhashay dabka sida ay sheegeen hay-adaha gurmadka dhoodo ay dhashay ayaa isku dayay inay hooyaday u gurmadaan waxaana loo ogolaaday inay tagaan qaybta hooyada deganeed laakiin markii ay marayeen dabaqada tobaniyo toddobaad ayay hooyadood oo kor ka soo carartay ayay ku waayeen qiica fardowso yuusuf oo ah mid ka mid ah labada gobdhood ayaa sheegtay inay hooyada intii ay nololeed ku dardaarantay in lagu aaso dalka soomaaliya haddana ay qabanqaabinayaan sidii ay dalka dib ugu soo celin lahaayeen nadiifo maxamuud ayaa qabanqaabada aaskeeda waxa uu ka socdaa magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka sida uu sheegay imaamka masjidka daarul hijra shariif maxamed dabaqada ayaa la sheegay inay ku noolaayeen dadka da-da ah iyo dadka keligood nool halkaas oo sidoo kale dhowr qof ay ku dhaawacmeen kenya ayaa war ka soo saartay heshiiskii madaxweyneyaasha soomaaliya kenya ku dhex maray magaalada nairobi ee wadanka kenya dowladda kenya ayaa ka hadashay dhaqangalka heshiiskii madaxweyneyaasha kenya iyo soomaaliya ay ku kala sixdeen magaalada nairobi ee afar iyo tobankii bisha nofembar warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka kenya loona diray safaaradda kenya ee muqdisho ayaa waxaa looga hadlay waxyaabaha ka dhaqangalay heshiiskii labada dal qoraalka warqadda ku qoran ayaa waxa uu dhigayaa in kenya wasaaradda arrimaha dibadda ogeysiinayso dhigeeda soomaaliya in heshiiskii labada dal uu ka dhaqangalay dhinaca kenya in diyaaradaha muqdisho iyo nairobi laga dhigay toos laakiin diyaaradaha kale ee ka baxaya meel aan muqdisho ahayn ay sii marayaan wajeer halkaasna lagu baarayo in dadka wata baasaboorada diblomaasiga iyo sarfayska fiisahooda lagu siinayo jomo keyota laakiin dadka isla baasabooradaasi watana aan ahayn saraakiil rasmi ah ay warqadu amrayso in fiisahooda ay kusoo dhufsadaan inta aysan bilaabin safarka kenya intaas waxaa ku eg warkii duurad kala socotay redio cod warka marka xiga amaana allah